waxaan leenahay dowladdu oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaan iyo madaxda ka yahay wax alla wixii horumarkeenaya iyo wax alla wixii adkaynaya wada jibka iyo nabadda dadka walaalaha jamhuuriyadda somalilan ku wada nool geed gaaban iyo geed dheer cidda qura wax khiyaamaysa waa xamar iyo dowladda xerraaliya u yahay taasa khiyaamadu ay maxaan ku dhahdaa u jirta heshiiskan waa heshiis rasmiya afar qaybood ee jamhuuriyadda somalilan hawshan ay u gashay horta arrin khusaysa maaha xeeralaaliya ma khusayso madaxweynahooda ma khusayso dadka reer soomaaliya ma khusayso faragelinta waxaa dheer aflagaadada inay faragelin ay ku hayaan inaad su-aal na khusaysana runtii mabah waayo xamar xamar iyo dekedeedu maamula iyo boosaaso iyo meelahaasi ta berbera iyo ta saylac iyo ta maydh iyo ta laas qoray iyo mid kalo maamula ama xeraaliyuu jiray xeraaliye ayaa maxaan ku lahda jamhuuriyadda somalilan xeraaliyahaasuna wuu og yahay waxa adiguna waanu haynaa macluumaad baarlamankuna wuu ansixiyey baalkan afar qaybood baynu marka ugu horeysa shan milyan oo doolar ayaa maxaan ku dhahda ayaa maxaa ayaa sanad walba concession fee ayaa la bixinaya maxaan ku dhahda shirkadu ay bixinaysaa waxaa kaloo bixinaysaa ten percent ka sareeya kharashka soo gala maxaan ku dhahdaa shirkadaas oo dhan shirkada aynu wada leenahay waa shirkadaynu yani b b iyo berber waxaan kaloo hadal iyo raacinaya hadalla soo noqnoqonaya oo ah arrinta khaatumo khaatumo hadalkeeda waanu soo dhaweynaya professor cali khaliif galaydh waanu soo dhaweynaynaa go-aanka geesinimada leh uu qaatay isaga iyo saaxiibada waxaanu kaloo sheegaynaa waanu la socodsiinay marka hadallada khaatuma ay dhammaadaan biidmillahi kariim ee la islaaf karto si qalbi furan ah oo walaaltinimo iyo muwaadinimada ku dheehan tahay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dowladdiisu ay howlaha u gelayaan biidmillahi kariimna ay kaga madhindha